casharka sagaal iyo tobanaad wa'aayo addoonka aaminka ah oo caqliga leh intuunan ciise dhiman si keli ahaan ah buu ula hadlay buutros yacquub yohanna iyo andaros oo ka mid ahaa xertiisii su'aal muxiim ah buu weydiiyey oo ku saabsan calaamadda iimaantinkiisa maalmaha ugu dambeeya wuxuu ku yidhi haddaba yuu yahay addoonka aaminka ah oo aqhliga leh kan sayidkiisu dadka gurigiisa u sarraysiiyey inuu cuntada siiyo wakhtigeeda mateyos labaatan iyo afar saddex iyo afartan iyo shan ciise isaga oo sayidkoodii ah buu u ballanqaaday inuu maalmaha ugu dambeeya dooran doono kuwa ka mid ahaan doono addoonkan kuwaasi si joogto ah bay raacayaashiisa u siin doonaan cunto ruuxi ah oo xoojisa xiriirkay ilaahay la leeyihiin baal yaa ka mid ahaan doona addoonkan waa koox yar oo ka mid ah racayaasha subkan oo ciise maanta addoonku waa koox yar oo subkan oo ah godhiga maamulka ah markhaatiyaasha yehoba godhigan kuwa yehoba la cabuudo bay waxbarashada kitaabka ku khudiyaan aad baan ugu baahannahay inuu addoonkan aaminka ah ina siiyo qaybteenna cuntada ah wakhtigeeda guriga ilaah bay maamulaan ciise addoonka wuxuu siiyey xilka weyn oo ku saabsan xawsha ururka duniyeed ah yehoba xawshan waxaa ka tirsan habeynta lacagaha iyo xantida iyo qorshaynta wacdiga iyo waxbaridda kiniisadaha addoonka aaminka ah oo aqhliga leh wuxuu qaybiyaa cunto ruuxi ah oo aan ka helno wargeysiyada wacdiga aan u isticmaalno iyo waxbarashada shirarka iyo kulummada markuu sidaa yeelo waxaan helnaa waxaan u baahannahay markaan u baahanno addoonka sii aamin ah wuu xaajiya runta kitaabka iyo amarkiisa ku saabsan wacdiga warka wanaagsan aqli buuna leeyahay waayo si xigmaad badan wuu tixgeliyaa danaha ciise ee dunida yehoba hawshiisa wuu barakeeyey oo waxbarashada iyo dadkaba way sii kordhiyaan su'aalaha soo koobidda yuu ciise u doortay inuu raacayaashiisa siiyo cuntada ruuxiga ah sidee buu addoonka aamin u yahay oona caqli u leeyahay